bismillah alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacd garowe waxaan u imid maaragta maxaabiist soomaaliyeed oo halkaan in muddaa toban sana iyo wax ka badan ku xirnaa oo dalka dibadiisa lagu soo xukumay oo burcadabeednimo ku eedaysnaa in xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho aan usoo wareejino maxaabiist halkaan ku xirneed eheladoodiia deegaanadaas muqdisho iyo erigeeda joogo oo ku dhibtooday inay maaragta ay soo booqdaan ama ay u yimaadaan sidaas daraaddeed marka in xaqooda loo soo dhaweeyo kadibna maaragta maadaama ay wix allaale waxay dhibaatooyin maxaabiistaas loo haystay dalkaasa dhamaayo intiisa badan waxay kale xuquuq ay leeyihiin oo cadaalada ku dhex leeyihiin inay ka helaan maaragta bacda garsoorka intaasaan deegaankaas ugu soo wareejinaynaa intaasaan magaalada garowe imid waxaa si qurux badan oo maaragta sharaf iyo karaamada loo soo dhoweeyey maamulka guud ahaan gaar ahaanna bacda cadaalada uu hogaaminayo wasiirka arrimaha diinta iyo cadaalada ee dowladda puntland marka intaasay ahayd safarkaygu maaragtay jiidadiisu waay wasiir marka maxaabiista lagugu soo wareejiyay adigoo matalaya dowladda soomaaliya tir ahaan intay gaarayaan ee burcabadeeda ah
hadda waa afar iyo toban inta ogolaatay in la wareejiyo waayo oo xaggaas loo wareejiyo marka waa afar iyo toban maxbuus ah waaya marka sidee laga yeelayaa ma ma waxay ku xirnaanayaan xabsiyadan muqdisho mase meel gaar ah ayaad dejin doontaan
maya xabsiga weyn ee magaalada muqdishoa la geenayaa kadibna ijraa'aadkoodii hadday maaragta cafis helayaan iyo hadday maaragta racfaan qaadanayaan iyo wixii ijraa'aadku ay bacda garsoorku ay maaragta cadligu u ogol yahay shuruucda dalka u ogoshahay bay maraayaan waay maxay marka ka bedelnaan doonaan muddo toban sano ah ayay xirnaayeen dowladdu qaab nuuceen ayay ula dhaqmi doontaa
haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rajaynaynaa in ay helaan maaragta xaqooda xorriyadeed iyaga iyada oo loo maraayo procejarka maaragta shuruuc iyo shuruucda dalka u taalla insha allah waay ugu dambayntii marka waxaan ku weydiinayaa muuqaal ahaan sidey u yaalaa maxaabiista aad la soo wareegtay aaday u wanaagsan yihiin aaday u fiican yihiin tababaro fiican iyo maaragta wax badan ay qaateen xirfado kala duwan ay barteen nolol fiican bay haysteen muuqaalkoodana aada u fiican yahay idinkuna idaacadaha waad ka arki doonta shirada waad ka arki doontaan haddii ilaa